Xaalad biyo la'aan ah oo saameyn ku yeelatay nolosha dadkii dunida ayaa ka jirta degmada Firdaabax oo qiyaastii 45 kiilomitir galbeedka ka beegan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Waxaa guray ceelashii biyaha jiilaalka oo manaha ayaa si taban u saameeyay nolosha dadka ku dhaqan degmada. Dhalinyaro, aqoon-yahano iyo haween isxilqaamay ayaa biyo dhaamin u sameeyay dadka ku dhaqan degmada Firdaabax. Qaar ka mid ah dadka ka faa'iidaystay gurmadka biyo dhaaminta ayaa ka mahad celiyay waxayna codsadeen in gurmad degdeg ah oo biyo dhaamin loola soo gaaro.
waaragteen dadka baahida uu qabo wixii maanta meesha aan ka qabsada waad u jeedeen dadka oon raal biyo male shaaqo biyo male wadda oon baa ka jira ummadii oona baaboo haysa haddee maantana fuusto iyo hal laba baabuur iyo saddex baabuurna waxba tiri mayso wax ka weynaana deeqo wax ka weyn ama shan baabuur ama lix baabuur ka yar degmadaan ma deeqdo marka waxaan rabnaa eedaha caalamiga ama dadka islaamka ah in ay biyo khayr qabana siiyaan oo waxay noo awoodaan oo biyo ay nagu taakuleeyaan ama ceelkiiga ceelriighadday noo heli karaan ay noo raadiyaan saasaa u baahannaha bisha maanta noo keenay laba boylo way mahadsan yihiin hase ahaatee meesha degmuhu waaya afar boyloodoo la keenay haddaan kahor wax ku tari wayse haddaanna baahida aaday u baahan tahay meesha hadda maanta aad biyaha nooga keenaysiinna waxaa nooga fiicnaan lahayd gargaar degdega in nooga keena haddana biyahaa nooga daran waxaan caalanka ka codsanaynaa in oonkaa nooga darana maanta biyo haddii ilaaha awood leh waxaad noo heli kartay inaad siisiin dhanka kale beela oomaar oo ka mid ah haweenka iyo xubnaha gurmadka biyodhaaminta ka sameeyey degmada firdaabax ayaa codsatay in gurmad biyodhaamin ah lala soo gaaro dadka degmada soo gaarna degmada firdaabax oo nooga sheegay biyola-aan daran alxamdulilah ilaah wuuna keenay waxaa nagu keenay laba booyo laba booyada baahideedu dabooli karto baahi ilaaha daboolo biyo laba booyo firdaabax ma dabooli karto xataa afar ma dabooli karto waxaan weydiisanaynaa alla xaggiis alla waxa alla ka sokow waxaan weydiinaynaa jaaliyadaan leenahay dadaan waxaan leenahay mutacalimiin aqoon-yahanaan leenahay waxaan leenahay yaa ashaw culumudiin si degdeg ah degmada firdaabax ha loola soo gaaro nin kasta oo ganacsada ah iyo nin kasta oo ruba noogu maqanba si degdeg biyo aa u badan baahideeda iyo wixii aad heli kartiin oo kaleento beelo cabdilaa